إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa soo bandhigay jabka ciidamada dowladda federaalk ku gaaray dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka aboorey ee u dhow magaalada buulo burdo ee gobolka hiiraan koox burcad ah ayaa nin waardiye ahaa waxa ay ku dileen deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya cudur halis ah ayaa ka dilaacay mid ka mid ah gobollada laga soo saaro qaadka loo soo dhoofiyo soomaaliya ee ku yaala dalka kenya mukhtaar roobo oo ah wasiirka awqaafta ee dowladda federaalk ayaa khiray in xubno ka tirsan wasaaraddiisu ay hanti badan ka dhaceen xujaayada soomaaliyeed madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ayaa xusay in xasan sheekh uu soo wado wax ka badan inta uu haatan ku kacay ee boobka iyo tacadiga isugu jira munaasabad gebagabo u ahayd dufcaddii labaad dowro loo qabtay wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa lagu qabtay degmada bu'aale qodobka dibadda dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar loo adeegsaday toore oo ka dhacay dalka astoria
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo fidsan kanaalka wararkii alkataa'ib ayaa soo bandhigay jabka ciidamada dowladda federaalk ku gaaray dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka aboorey ee u dhow magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan warbixinta warkaasi waxaa inoo haya maxamed sheekh
muuqbaahiyaha alkataib al akhbaariya ayaa goordhow soo saaray muuqaal kooban kaasoo ku tusaya weerar si daran loogu jibiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad beeleedka macuisleyda kana dhacay duleedka deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya filimka qaybaha hore waxaad ku arkaysaa dagaalyahanoo ka tirsan al-shabaab oo u dhakanaa ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka mooryaanta macuisleyda kuwaasoo rasaasta noocyadeeda kala duwan ooda kaga qaadaya naftooraday kugu aamintahay ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuisleyda oo kolkii hore buuli xoofteynayay ayaa cagaha wax ka dayay markaan kuwaasoo ciidamada al-shabaab ay haraadigooda ku ceyrsanayaan dhulkaawdka ah ee deegaanka abuurey markay taal gabeen sida muuqata hubka ay garwaxsanaayeenna dhulka hawdka ku daadiyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa madaxa ka toogtay dhowr askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuusleyda qaybaha dambe ee muuqaalka cusub ee uu baahiyey kanaalka wararka alkataib waxaad ku arkaysaa ciidamada mujaahidiinta oo dhaawac tiraya askar garaab ah kuwaasoo ku dhacday xabadda ciidamada mujaahidiinta xilli ay dhabar ka jeediyeen oo ay kasii baxsanayeen fagaaraha dagaalka
وفيما سكون نبوغ الجعاجع نكون أسود الوغى والمعامع ندك الأعاجم dowladda federaalka iyo warbaahiintooda oo mar weliba lagu dhaliilo inay been ka sheegaan xaqiiqda taallafagaaraha dagaalka ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inay ka taagroonaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib dagaalo ka dhacay duleedka deegaanka abuurey xarakada al-shabaab oo iyadana dhankeeda sheegtay in dagaalo ka dhacay duleedka deegaanka abuurey ay khasaare culis ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda dowladda federaalka sida looga bartay badafiraadda weerarada ma aysan soo bandhigin wax caddeen ah oo muujinaya inay dileen saraakiil iyo askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay xaqiiqada dagaalka oo ay tusiyay taabsiya oo aad ku arkayso ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo la tooganaya iyagoo afka ciidda la galay iyo qaarkood oon dhag la qabta lahayn oo ka firxanaya fagaaraha dagaalka
نكون أسود الوغى والمعامع ندك الأعادي بعزم الجهاد ونعلي اللواء ونودي المقام
koox burcad ah ayaa nin waardiye ahaa waxa ay ku dileen deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarak cumar saacadihii lasoo dhaafay deegaanka baasweyne oo ka tirsan dhulkan f d ay gumaysatay dowladda kenya waxaa ka dhacay dil loo geystay nin waardiye ka ahaa dukaan lagu iibiyo qalabka dhismaha kooxoo weysan oo burcad ah ilaayo hadda aan heebtooda la aqoon ayaa ninkan kusoo weeraray meel uu waardiye ka ahaa kuwaas oo doonaya inay billiqaystaan iyagoon la kulma iskacabin uga timid ninka waardiyaha ugu dambeyn ay u suuragashay inay dilaan cabdi xasan jaalle ayaa lagu magacaabi jiray ninka waardiyaha ay dileen kooxaha burcad ah kuwaasoo markii dambe goobta isaga baxsaday nin ay qaraabo yihiin waardiyaha la dilay ayaa ka warbixiyey qaabkay burcad u beegsatay cabdi xasan magacayga waxaa la yidhaha xasan dhawow waxaan ku noolahay magaalada hawaasweyne ninka dhintay baan qaraabanahay allah u naxariista qabriga allah waasiciya kitaabkiisa gacanta midagta allah ka siiya ilaahay baan u baryaynaa insha allah warbixinta haddana soo gaartay aniga xasan goobjoog ahaan ma ahayn meesha laakiin warbixinta isoo gaartay bulshada dhexdeeda oon ka war aan maqlay waxaa waaye ninka in xali la dilay xali waqti sideed sac lasoo weeraray niman ay soo weerareen ilaa sideed qof asagana wuu isdifaacay bilaabuu xirnay bilaabihii nin nimanka ka mid ah ayuu gacanta ku dhuftay markaan saas ayaa jirta tacsadii baan hadda subinaynaa alxamdulilaah si kastaba ahaatee muddooyinkii dambe dhulkan f d ee ku jira gumaysigii kenya waxaa kusoo badanaya dilaalka ceenkan ah kuwaas oo aan la ogeyn cidda ka dambaysa iyadoona inta badan dilaalka lagu eedeyo dadka kenyaanka halkaasi sida xoog ah lagu deegaameeyey cudur halis ah ayaa ka dilaacay mid ka mid ah gobollada laga soo saaro qaadka loo soo dhoofiyo soomaaliya ee ku yaala dalka kenya sida tafaasiisha warkaasi uu ku eegayo maxamed muudi abu muslim cudurkan oo loo yaqaano kudka ayaa waxaa la soo warinayaa in boqolaal ruux oo ku soo ritay gobolkaasi oo halkaa ay u bakhtiyeen kumanaan xoolo ah dadka ugu badan ee uu soo ritay cudurka ayaa waxa ay yihiin kuwa ka shaqeeya beeraha qaadka ee gobolka miru waxaa jirta cabsi xoogan oo laga qabo in cudurkani uu si fudud ugu soo gudbo soomaaliya maadaama beeraleyda kenya ay qaadka u soo daabulaan dalkeenna waxaana dhakhaatiir soomaali ah ay sheegeen in cudurkani lagu kala qaado taabashada sidaas awgeedna aysan shaki lahayn in soomaaliya uu u soo gudbi karo haddii aan laga hortegin dee horta xanuunkan xanuun oo waxaa weeye ku dhaca xoolaha iyo iyo bini aadamka wuu ku dhacaa marka badanaa dadka ku dhacana waa dadka badanaa xoolaha dhaqa ama la jooga ama mucaamil kala leh contactiga la leh sideedana wuxuu ku dhacaa xanuunkan contact by contactiga ku imaadaa taabasho oo taabasho u badan spirirkiisu faafitaankiisu badanaa maaha wax hawada ku faafahayo sida arbon diseaseka wax cudurada hawada ku faafa maaha sidoo kale xanuunkan waxyaabaha lagu garta waxaa ka mid ah in qofka calaamado madmadow oo nabraha ay jirka ka soo baxaan nabro nabro dhibaataysan oo dhibaato qof gaarsiin karo jirkiisa dhan ku wada fidahay bio wiba buu ahaa waa dagaal siyaasadeed waa laisku dagaali jira hubku ka mid ahaa gobolka miro waa la horta gajaadka ay cunaan magaciisa waayo waa miro waa halka jaadka soomaalida laga keeno markaa fiirisid maadaama qofku hadduu cudurka lahaa oo dhaacaankiisa ama gacantiisa ama wixiisa soo taabto qofka cuno uu u gudbaya directly by dijection uu gudbaya afka moodka uu gudbaa uu ku dhacaya marka saamayn weynuu ku yeelan karaa saas dar dalkeena quality control ma laha oo public health waxaa la rabaa in marka maanta kale public health inay shaqeeyaan la rabaa oo jaadka soo degaya iyo kulliya waxaasay la geliyay baan maadaama dalka xuduud oo daris daris daris aan nahay dhaqdhaqaaq badan isocodna u jiro xuduudda hadday aan lahayd iyo haddii wax laisku soo dhoofinaya aan lahayd dalka soomaaliya ayaa waxaa si kontorbaan ah u soo gelaya qaadka laga keeno dalka kenya kaas oo dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada soomaaliyeed qaadka ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee keena cudurada halista ah dhakhaatiirta iyo waxgaradka ayaa mar weliba bulshada soomaaliyeed u sheegaya in laga fogaado maandooriyaha noocyadiisa kala duwan roobow oo ah wasiirka awqaafta ee dowladda federaalk ayaa khiray in xubno ka tirsan wasaaraddu ay hanti badan ka dhaceen xujaada soomaaliyeed cali aadan xasan ayaa warkani faahfaahinaya mukhtaar roobow wasiirka awqaafta ee dowladda federaalka ayaa si rasmi ah u qirtay in xubno ka tirsan wasaaradda ay dhac u geysteen xujiyada soomaaliyeed wasiirka ayaa sheegay in sanadkii hore nin ka tirsan wasaaradda awqaafta uu lacag dhan afartan iyo laba kunoo dollar ka dhacay dadka xujayda ah kuwaas oo ku socday safar xajka ah taas oo ka dhigtay mid ka mid ah kiisaskii ugu weynaa ee musuq maasuqa dowladda federaalka sida uu sheegay wasiir robow ninkaas ayaa markii dambe dalka ka baxsaday sida uu ku faafiyey warar sheegaya inuu galay dalka maraykanka arrinta xajka ayaa muddo dheer ahayd mid xasaasi ah oo ka dhex jirta bulshada soomaaliyeed iyadoona dhacdadan ay iftiimisay musuq maasuq baahsan oo ka dhaca habraaca safarka xajka dowladda federaalk ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inaysan si weyn u maamulin howlaha la xiriira xajka taas oo keentay inay sanad walba dhacan kiisaska musuq maasuqa ee ka dhasha xajka sida uu wasiirka sheegay musuq maasuqan ayaa dadka xujayda ah ee ka safra soomaaliya ayaa ka dhigay mid ay ku dhibtoodaan iyadoona ay dhibaato ka haysato habka lacag bixinta iyo maamulka howlaha xajka waxaan aragnay sanadkii hore kooxo tuuga ah oo magaca wasaaradda inay isticmaalaan rabo ku qaraabanaya oo dadkii dhahaya fiiso becsooo la iib ahaan haynaa wasaaradaan nahay kanaan nahay dad lacag ka gurtay oo ka qaatay sanadkii horey dhacday nin wasaaraddan ka tirsanaa baa intuu dad isyaqaaneen u tegay buu ku yidhi oo hal reer weliba u badan fiisooyin becso oo la iibinayaan hayaahe keena afartan iyo laba kun oo dollar buu ka aruursaday dibna wuxuu galay maraykanka wasiir robow wuxuu ku baaqay in la sameeyo isbeddel dhanka maamulka ah iyo la xisaabtan looga hortegayo dhacdooyinka noocan oo kale ah si aysan u saameynin dadka soomaaliyeed madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ayaa xusay in xasan sheekh uu soo wado wax ka badan inta uu haatan ku kacay ee boobka iyo tacadiga isugu jira warkani waxaa ka warramaya farxan cali cabdulaahi shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu soo wado wax ka daran inta uu haatan ku kacay ee uu ku doonayo boobka hantida shacabka soomaaliyeed wuxuu kaloo intaa ku daray in waxa xasan u ololaynayo tahay xoojinta go'aanadii dhowaan ay soo saartay dowladda federaalka ee la xidhiira boobka bulshada oo ay ka mid yihiin warqado dembi la'aan ah oo loo jarayo xarumaha ganacsiga waxaa ka mid ah dukaanku waxa u baahan yahay shahaado dembi la'aana war horta ma bani aadamkaa dembi gala mase guryaha in caqligeenna meeshaas uu gaaray oo dadku ay aamusan yihiin aniga waxaan isleehay waxa soo socdaa khatara meeshii bani aadam ou malay karay waa la dhaafsiiyey meeshii bani aadam ou taxamuli karay waa la dhaafsiiyey dadku kulligooda waxay ahaayeen rajo inay dowlad fiican helaan maxaa yeelay maxay ula dirireen midda ka horreysay waxay kula dirireen cadaalad darro sida hore loo sheegay waa ka adeeg badneed haddii iyada la diiday soddon iyo saddex sano kadib maxaa lagugu oggolaanayaa waxaa lagugu oggolaanayaa dulmiga intaas la eg iyo kala qaybinta iyo kala irdhaynta hadalka shariif sheekh axmed ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalku xoojisay mashaariicda guracan oo ay ku soo rogto guud ahaan ganacsatada magaalada muqdisho kuwaasoo shacabku ay si xooggan uga soo horjeesteen ma ahan markii ugu horraysay shariif sheekh axmed uu weerar afka ah ku qaado xasan sheekh oo ay isku tareen saaran yihiin si kastaba waayadii u dambeeyey ayaa waxaa isi soo tarayay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka tirsan isla dowladda federaalka oo dhaleecayn hawada u marinaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud munaasabad gebagabo u ahayd difcaddii labaad dowro loo qabtay wulaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa lagu qabtay degmada bu'aaley warbixinta warkani waxaa inooga diyaariyey cabdiraxmaan beder waxaa degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe lagu soo gabagabeeyey munaasabad dowro loogu soo xidhayo dufcada labaad wulaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga dowradan ayaana loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ee mucaawiya ibnu abi sufyaan waxaana munaasabada lagu soo xidhayay kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo waxgarada iyadoona halkaas laga jeediyey kelimaad kala duwan oo dhinacyo kala duwan taabanaya munaasabadda ayaana wax iskudabaridkeeda iyo abaabulkeeda lahaa sheekh maxamed mir allah u naxariistay waxaana uu goobjooga xafladii lagu furayo dowladan taasoo ugu dambeyntii lasoo gabagabeeyey sishaadkiisa kadib dowladan loo qabtay wilaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga ayaa waxay socotay muddo bilah iyagoona halkaasi ku qaatay duruus kala duwan oo diini ah waxaanay qaar ka mid a wilaada degmooyinka ee dowladda loo soo xidhay ka warbixiyeen duruustii ay qaateen intii ay dowladda socotay ee duruustii aan qaadannay haddii aan sadriyo dersiga koowaad wuxuu ahaa fadlu lqur'aanu alkariim dersiga labaad wuxuu ahaa tafsiir suuratay annuur waalxujuraat dersiga saddexaad wuxuu ahaa alzuhd waraqaa'iq dersiga afraad wuxuu ahaa siyaanatu lmuctaqad dersiga shanaad wuxuu ahaa masaa'il alasmaa waalaxkaam dersiga lixaad wuxuu ahaa fadxu jawaad dersiga toddobaad wuxuu ahaa mudaakaratu fi taariikh dersiga sideedaad wuxuu ahaa nahlu lidaara min manaahil siira dersiga sagaalaad wuxuu ahaa mudaakaratu mawaadiic min alidaara
madasha xafladda waxaa sidoo kale ka hadlay mid ka mid a macalimiinta wax ka dhigayay dowladii ay qaateen wulaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga إخواني في الله معهد معاوية ابن أبي سفيان هذا الجبل الأشم صحابي دليل هذا أن تعريفين وقت الآن لوهين لباتن سنة والي لباتن سنة خليفة المسلمين أها يا معهد الأمة قاعد وبالذات انه حكومه جهني هي ولاد سيجاره هانيت هدين نقول لها التعديد اعداد يهدون نقول لها التاهيل لبضوا هدفك يولجيدو وسعينا ايانا قار كميدا واتن قرن oo ay ugu muhiimsan tahay in dadka muslimiinta ah weliba ragga qaadada oo walaada ah ka shaqeeya walaayaadka mustawiyaadkooda mukhtalifka ahba in kafaa'adooda hadda meesha u joogto wixii lagu dari karo lagu daro in mahaamtooda iyo acmaashooda iyo waajibaadkooda ay bartaan iskuna ta'kiidiyaan ruuxa shucuur bilmas-uuliya in kor loo qaado in kawaadir cusub ama kuwa hore u joogo nashaad yeeshayba dib loogu celiyo walaayaadka walahdaaf kaiira jazakum allahu khayran
waxaa sidoo kale munaasabadda goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaaba waxaana madasha xafladda kelimad ka jeediyey sheekh suldaan maxamed aale maxamed walaaladeenna walaada ah ee halkan dowladda ugu soo socotay muddo xoogaaya oo afartan habeen ku dhow sida walaaladuba ay sheegeen oo raggii halkan ka kacay oo dhamma ay maarata maxaaydi ka wada warrameen waay mataqaanaa way soo dhammaatay khaatimadan aanunba ku soo beegmay anoo ka hadlaya oo ama ku hadlaya magacii xarakada guud ahaan sidaa walaaladeen u sheegeen ayay ugu xidhan tahay mas-uuliyadda la saaray walaalada waa la cabiray oo waa maqlayseen mas-uuliyad adag weeyaan mas-uuliyaddu markay adag tahayna waxay u baahan tahay siday u adag tahay inaan u qaadano sidoo kale waxaa madasha xafladda ka hadlay oo markiisa kelimad qayima halkaasi ka soo jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waxaan leenahay si guud ahaan waxaan soo dhoweynaynaa annagoo ah wulaadda wilaayaadka islaamka koley hadda rag badanaa naga maqan laba ninaan ka joognaa sheikh aan martado u nahay sheekh aldarwiish iyo aniga ayaa hadda nasiib u yeelanay inaan imaadno walaalaha kalena annaga wakiilka ah waana matalaynaa insha allahu tacaala waxaan soo dhoweynaynaa aana bogaadinaynaa juhdiga jabbaarka ah ee walaaluhu maktaba siyaasa walwilaayaad khaasatan qolada maaragtay ta'hiilka ay u istaageen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaa jiray kelmaad kala duwan oo laga jeediyey xafladda waxaana dhegaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa wareysyada insha allah warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda dhimashayo dhaawac ayaa ka dhalatay weerar loo adeegsaday tuure oo ka dhacay dalka astoria hal qof ayaa ku dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday tuure oo ka dhacay koonfurta dalka astoria booliiska dalkaas ayaa khiray nin kasoo jeeda dalka suuriya oo loogu shakisan yahay inuu weerarka geystay afhayeenka u hadlay booliiska dalkaas ayaa yidhi nin ayaa si aan kala soc lahayn middo ugu weeraray dad jidka marayey isagoo intaasi ku daray in la dilay wiil afar iyo toban jir ah afhayeenka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan caddayn waxa ka dhexeeyey qofka weerarka geystay iyo dadka la laayay wuxuuna intaa ku daray in dadka dhaawacmay ay da'dooda u dhexayso afar iyo toban jir ilaa soddon iyo laba jir waxa uu tilmaamay in mid ka mid ah ruuxa marayay waddada uu baaskiilka ka tuuray ninka weerarka geysanayey uuna soo gaaray dhaawacyo fudud markii uu dhaawacmay kadib ay suura gashay booliiska inay xabsiga dhigaan iyagoo xaqiijiyey in ninka weerarka geystay uu ahaa saddex iyo labaatan jir magangelyo doon ah oo kasoo jeeda dalka suuriya islamarkaana haystay waraaqo caadi ah dhacdadan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo dhowaan ay ku soo bateen dalalka reer galbeedka dhallinyarada muslimiinta ee ka geysanaya weerarada kadib markii ay garwaaqsadeen in reer galbeedku ay dhammaantood isku bahaysteen la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa warkii aad kala socoteen alfurqaanna waa naga intaa